haashim waad mahadsan tahay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan ee gobolka hiiraan si guud ee waxa ay ku jiraan xaalad khalqal iyo qoobgariir ah waxaad ka warhaysaa in muddo hadda bil ku dhowaad laga joogo in deegaanka aboorey ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan ay ka dhaceen dagaallo culus kuwaas oo khasaare lixaad leh loogu geystay ciidamada dowladda federaalka dagaaladaas muddada socday ee u dhexeeyey askarta dowladda federaalka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa askarta dowladda federaalka lagu dhaxalsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo ay xusid mudan tahay in dagaaladaasi looga furtay agabyo militari oo kala duwan saameynta dagaalada aboorey ee lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka waxa ay cabsi iyo qoobgariir ee ku noqotay askarta kale ee dowladda federaalk ee ku sugan ee qaba ka mid ah ee gobolka hiiraan gaar ahaan bariga ee gobolka hiiraan kadib dagaaladii xooganaa ee khasaaraha culus ee dusha loogu saaray askarta ee dowladda federaalka waxaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u suura gashay haashim inay gacanta ku dhigaan iyo soomane oo ah marin istaraatiiji ah halkaas oo ay askarta dowladda federaalka isaga firxadeen kadib markii ay ku soo jabeen dagaaladii aboorey si guud haashim deegaanada dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan ee muddo sannado ka hor askarta dowladda federaalka ay duulaan ku soo qaadeen ayaa waxaa askarta ku sugan ee deegaanadaasi ay dareemayaan cabsi xoogan meelaha sida weyn askarta dowladda federaalka ee qalqalkooda looga dareemaya waxaa ka mid ah ee degmada moqokori ee wilaayada islaamiga hiiraan askarta dowladda federaalka ee ku sugan ee degmada moqokori waxa ay ku sugan yihiin xaalad cabsi aan la qiyaasi karin kadib markii dufaacyadii hore ay ku tashanayeen ay soo jireen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay soo gaareen iyo soomane oo ah goob istaraatiiji ah ayaa waxaa degmada moqokori ee laga dareemayaa qalqalka iyo cabsida askarta dowladda federaalka iyagoo u kala firxanaya dhanka magaalada beledweyn iyo degmada buuloberde askarta ku soo hartay ee degmada moqokori ee sida qasabka ah ay saraakiisha dowladda federaalka ugu amreen inay joogaan degmadaas ayaa waxaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin xaalad cabsi tii ee ugu xooganeyd maadaama howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si dardar leh ee uga socdaan gobolka shabeellaha dhexe oo daris la ah degmada moqokori haashim sidoo kale goobaha askarta dowladda federaalk ay qalqalka ku dareemayaan waxaa ka mid ah ee degmada maxaas halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka askarta dowladda federaalk ee ku sugan ee degmada maxaas ayaa waxaa cabsida iyo qoobgariirka ay kala siman yihiin askarta kale ee dowladda federaalka ee ku sugan deegaanada bariga wilaayada islaamiga hiiraan si guud ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan goobaha ay kaga sugan yihiin askarta dowladda federaalka haashim waxaa ka jirta cabsi aad u ballaaran kadib markii ay sii labalixaadsadeen howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee cagmarinta ah ee ka dhacaya ee gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe